warbixinta sanduuqa lacagta adduunka ayaa lagu sheegay in abaartu ay si ba'an u saamaysay dhaqaalihii soomaaliya waxaana la xusay in dad ka badan lix milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin macaluul iyagoo u baahan kaalmo deg deg ah warbixinta ayaa lagu xusay in soomaaliya ay saameeyeen dagaaladii sokeeye waxaana dhibtaasi ku soo biiray mushkiladda abaarta waxaana ay warbixintu tilmaamaysaa in lagama maarmaan ay tahay in deeqbixiyayaashu ay gargaar maaliyadeed u fidiyaan soomaaliya iyadoo sida uu sanduuqa lacagta adduunka uu sheegay uu dhaqaalaha soomaaliya ku tiirsan yahay intiisa badan lacagta ay qurbajoogtu xawilaan iyo maalgashiga ay gudaha dalka ka sameeyaan sanduuqa lacagta adduunka ayaa tilmaamay in tan iyo sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii uu caalamku ugu deeqay soomaaliya lacag ka badan afar bilyan oo dollar waxaana uu sanduuqu tilmaamay in xukuumadda soomaaliya ay ku dadaalayso in dhaqaalaha dib loo nooleeyo oo ay dadku shaqo helaan waxaana tallaabooyinka la qaaday ka mid ah hindisaha sharciyo hagaya maaliyadda sanduuqa lacagta adduunka ayaa sheegay in soomaaliya ay si dhow ula shaqaynayaan tan iyo intii ka dambeysay labadii kun iyo saddex iyo tobankii oo uu dib u soo noolaaday xidhiirkii wada shaqayneed ee u dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo sanduuqa lacagta adduunka sanduuqa lacagta adduunka ayaa ka digay in abaartu ay wiiqi karto kobaca dhaqaalaha soomaaliya